Dugsiga hoose ee Imam Hambal Integrated Academy ee ku yaalo degmada Barwaaqo ee magaalada Wajeer ayaa waxaa maanta xaflad qalin jebin ah loogu sameeyey ardayda fasalada hoose ka soo baxay ee loo yaqaano PP2ga iyo sidoo kale kuwa fasalka saddexaad ka gudbay ee afaraadka u gudbay loona yaqaano grade 3ga kuwaasoo hadda noqonayo grade 4ga xaflad siheer sare loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen madax iyo mas-uuliyiin macallimiin iyo sidoo kale waalidiin ayaa lagu qabtay dugsiga hoose ee imaam xambal ardayda halkaasi wax ka baratay ayaa waxa ayna soo bandhigeen cilmigii halkaasi lagu baray Good morning, my friend.
Good morning to you, my dear.
Where are you going to?
I'm going to school.
Oh, that's wonderful. I am also going to school.
Do you love school?
Yes, I do. Education is the best thing one should get on earth.
And why do you say that?
Oh my, you mean you don't know that education is longing for magical realization and is the road to success?
waalidiinta ay carruurtoodu dugsiga imaamul xambal dhigtaan ayaa waxay ammaaneen macallimiinta iyo maamulka dugsigaasi dadaalka iyo juhdiga ay carruurtoodu ku bixiyeen soo bandhigtay sida ay wax u akhrinayeen sida ay carabiga ugu hadlayeen sida ay afingiriiska ugu mamahayeen sida ay afingiriiska iskugu wareysanayeen taas waxayna tusaysaa ardaydan waa arday lasoo diyaaray si fiican wax loo soo baray oona nidaamsan taana waxaan mahad celin uga celinaynaa iskuulka maamulka iskuulka macallimiinta iyo milkiyaalka iskuulkaba arintaas waa arrin aan ku farxanay waxaana ka codsanaynaa insha allah dadaalka hadda ay sameeyeen inay laba kordhiyaan insha allah ay sii ziyaadiyaan midda saddexaad sidaan hore u sheegay iskuulkan waa iskuul iskuullaha dhan ka duwan haasatan iskuullaha privateka oo ku yaalaan barwaaqo waa iskuul milkiilayaalka ay ka fikireen danta dadka weyn dadka ardayda xaafadda ka soo baxayaan waayo waxaan u jeednaa iskuulkii waxyaalihii laga rabay iskuul inuu lahaado aas-aaskiis hataa way dhaafiyeen
il wax u jooda fiiri lama dhah ishiinaaba arki haysa ilmaha ina saa yihiin maasha allah imaam xambal sayte ilmaha inaaba ka arki haynaa ee cunuga ilmihii yaryara hadda inta taagnaay oo ingiriiska saas uga hadlaay swaaxiliga saas uga hadlaay carabigana saas u qaadaay qur-aanka saas u akhrinaay waa b p two marka cunug p p two eh hadda waxa galaa oo ka yar waxaa umaleeya p p one waay cunug p p two eh oo ingiriis saas uga hadlaa maasha allah aan leenahay wax walba qur-aanka wax walbaa la barihaya kombyuutarka waa la barihaya sida ilmaha sheegaya maqlaysi waa run salaadii way soo kala cararayeen kulli six fifty galaas ay ku jiraan ama ka hor ay imaanayeen six ten a kombyuutarka iyo waxaas lasii barbara xataa cunug p p two eh aintii ugu jira aniga zubeer aadan marka asaga hataa waxaa islee maama kombyuutarkii aan rabaa salaadii anuunba ka kicina islee diyaari diyaari baas waa soo istaagay by five thirty diyaarasi iskuulkiisaas imaana soo hadda waan keensani waxaan rabnaa kuwii kale waalidkii kale oon weli aan keenin cunug inta ugu jiro ilmo kalena meel kale ugu jiraan inay ilmaha inta keensadaan iskuulkan waa iskuul fiican
maamulka dugsiga ayaa dhankiisa ka warbixiyey culumtay ardaydu siiyaan halka sidoo kalena uu sheegay inay dadaalka laba jibaari doonaan
ugu horeeya oon qabani waaye wax walboo bilaaw ah nusqaan way qabaan laakiinse haddaan ku noqono sanadka kaleo soo socdo sanadkeeda kale maalin walba waxun baan ka bedeli doonaa maxaan barnaa diini diini baan xoog waa saarhaynaa maxaa kaloo la baraa ilmaha c b c programka oo jira maxaa kaloo jira oo iskuulaha kale ay qabin oo unuka qabna oo unuka kale koobannahay waxaa la dhahaya combyuter adduunka waa casriyoobay adduunka sida u yaalla inaas ula taasho waaye adduunka inaad la jaan qaado waaye combyuter baa ilmihi la baraa ilmahayna shahaado combyuter baa la siinay markaan maxaa kaloo jira iskuulka c c t v camera uu qabaa waa iskuulka kalix oo wajeer ku yaala oo c c t v camera qaba kalaas yeeshayna waa kalaas aada u weyn caruurtayna sidii caruuraha kale oo kaloota dhes iyo waxaas ma isticmaalaan jaa iyo jamba ay isticmaalaan grade one grade two grade three insha allah iyo grade four kalaaska p p two la dhaha iyo p p one iyagana maxaa isticmaalaan bench iyo kursiyo oo si fiican loo habeey markaan waa iskuulku waa iskuul oo xoog oo kusoo galay magaalada marka maxaan rabnaa waalidiinta eh, inay sida unug dadaalahayn oo kan noola dadaalaan adduunkan maxaa la dhahay eh, waxa ugu fiican oo inaas maalgelisa ku munaasab ah waa caruurtaada ugu dambayntiina agaasimaha tacliinta sare ee bariga ismaamulka wajeer oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dugsiga imaam xambal uu yahay mid kudayasho mudan waa school ministriga ah oo register garaysan fully registered wax ka maqan oo ministriga aada leeyahay male compliance waaye waxaana waa school barwaaqo ku yeela dadweynaha barwaaqo nafaasa in soo galay haddaa caruurtiinna aas u qaadayseen eh, camuud ama iskuulle inka dheer meel dhow baa maaragta iskuulkii layn keenay waa nafaas inaad iska faa'iidaysatiin loo baahan yahay oo ilmihii meeshaan hadlay oo maaragtay waxna soo eh, bandhiga hagaaji waa ilmo aan ku faraxsanna oon arkayna in si fiican loo soo hagaajiy cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista bariga ismaamulka wajeer